asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khyaarta qiimaha leh wadanaga xidhiidha ay meel kasta oo aad iyo dibadda naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somali diaspora news com kuna soo dhawaada warar wixii dal iyo dibadda aan idinka hayna habeenkan caawa oo mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan warkan caawa waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada qodobadan caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjira ku-xigeenka dowladda britain u fadhiya magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya chris allen iyo wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo ka hadlay maxkamadda gobolka hargeysa oo maanta mar kale dib u dhigtay dhegaysiga dacwadda mas-uuliyiinta haatuf iyo xisbiyada mucaaradka iyo ururka saxafiyiinta somalilan ee solja oo duray hanaanka ay dacwaddu u socoto xasan sheekh maxamuud oo maanta kusii jeeda marka iyo kulamo la filayo inuu la qaato odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelihii ku dagaalamay magaalada markaa cilada hoose dowladda soomaaliya oo maanta ka mid noqotay dalalka ku jira ururka african caribbian and pacific ee loo soo gaabiyo a c b iyo midowda yurub oo soomaaliya ugu deeqay lacag gaadhaysa afar boqol oo milyan oo dolarka maraykanka ah akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhaay intaasi waa qaar ka tirsan wararkii caawa aan idiin haynay oo kooban haatana ku soo dhowaada isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiir ku-xigeenka dowladda ingiriiska u fadhiya safaaradda etoobiya uu ku leeyahay ingiriisku master chris allen kulankan oo ay kaga wada hadleen labada dhinac arrimo dhowra oo ay ka mid tahay xaaladda degmada taleex ee gobolka sool ayaa wasiirka arrimaha dibadda oo kulanka kadib saxaafadda la hadlayay ayaa sheegay in ujeedada safiir ku-xigeenka ee somalilan uu daaran yahay sidii loola socodsiin lahaa dowladda ingiriiska xaaladda somalilan ee dhinacyada horumarka iyo nabadgelyada waxaana u intaas raaciyey wasiirka arrimaha dibadda somalilan in ay u caddeeyeen mas-uulkan ka socda safaaradda dowladda ingiriisku ay ku leedahay magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya siday somalilan uga go-an tahay inay ka mid noqoto dalalka caalamka ee la aqoonsan yahay iyo in ay ka shaqayso xasiloonida gudaheeda oo aanay ogolayn wax ku lidi ah arrimaha nabadgelyada dalka waxaa kale oo wasiirku sheegay inay si cad ugu sheegeen safiir ku-xigeenka safaaradda ingiriiska ee magaalada adis ababa inay somalilan leedahay xuduud la yaqaano oo weliba uu ingiriisku dhigay aanay jirinna cid gaar ah oo ay duulaan somalilan ku tahay mise mas-uulkan ee maanta uu ku yimid magaalada hargeysa ee somalilan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli mas-uulkan iyo kuwo kale oo reer galbeed ahi ay dhowaan soo saareen war qoraal ah oo nuxurkiisu ahaa inay somalilan si deg deg ah ugala baxdo ciidamadeeda magaalada taleex iyo tuulooyinka hoos yimaada taas oo ay somalilan dhinaceeda ku tilmaantay inay tahay farigelin dibadeed oo aanay ogolayn waxaa maanta mar kale dib loo dhigay dacwadii loo haystay mas-uuliyiinta wargeyska madaxa bannaan ee haatoof oo dib loogu riixay ilaa iyo afar iyo labaatanka bishan oo ku beegeen maalinta salaasada ah ee soo socota dhegaysiga maxkamadda ee maanta oo ay warbaahintu dibajoog ka ahayd ayaa markii ay soo idlaatay waxaa si wada jira saxaafadda ula hadlay musharaxa jegada madaxtinimo ee xisbiga mucaaradka ee ucida jamaal cali xuseen iyo xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta somalilan ee solja maxamed rashiid maxamed faarax kuwaas oo si wada jira u cambaareeyey habkii iyo hanaankii ay maanta u dhacday maxkamadayntu oo ay ku tilmaameen inay ahayd mid ay si cad uga muuqatay waxay ugu yeedheen qabyaaladayn iyo ninjeclaysi waxaana ay dhinaca kale si isku mid ah ugu baaqeen dhammaanba warbaahinta iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee somalilan in laga soo wada qayb qaato mudaharaad silmi ah oo ka dhan ah tallaabada maanta ay maxkamadda gobolka hargeysi ku qaaday mas-uuliyiinta wargeyska haatuf iyo guud ahaanba caburinta lagu hayo saxaafadda ka howlgashay somalilan dhinaca kalena xogayaha ururka saxafiyiinta somalilan ee soja ayaa sheegay in warar hoose oo ay helayaan sheegayaan in horeba loo diyaariyey xukunka mas-uuliyiinta haatuf oo uu ku sheegay in la go-aamiyey in lagu xukumo ganax lacageed xadhig laba sano ah iyo ruqsadda wargeyska oo muddo lix bilood ah laga qaado dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada nairobi ee dalka kenya ku saxeexday ka mid noqoshaha dowladaha ku bahoobay african caribbian and pacific iyadoo midowda yurub uu qayb firfircoon uga jiro kaalmada dalalka i c p oo kulankoodii sagaal iyo sagaashanaad maanta loogu soo gebagabeeyey xarunta k i c c ee magaalada nairobi iyadoo kulankan goobjoog ka ahaayeen inta badan xubnaha ku jira i c b iyo midowda yurub ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga soomaaliya mudane cabdiweli sheekh axmed iyo madaxaada euda ee horumarinta gargaarka mudane andres bielkis ay kala saxeexdeen heshiiska ka mid noqoshaha dalalka i c b dalka soomaaliya ayaa ka maqnaa muddo shan iyo labaatan sanno ah xubin ka mid noqosh xubin ka noqoshada iyo ka shaqayntiisa heshiiskan loo yaqaano contio agreement oo ay ku wada jiraan dalalka i c p dhinaca kalena midooda yurub ayaa maanta ugu deeqay soomaaliya lacag dhan afar boqol oo milyan oo dalalka maraykanka ah oo aalaaba lagu caawiyo dalalka ku jira i c b oo ay eyudu qayb ka tahay ugu dambayntiina madaxweynaha dowladda federaaliga soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo khamiis ah kusii jeeda magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose magaalada marka waxaa tan iyo sabtidii ku sugan wafdi uu horkacaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ahna kusimaha wasiirka amniga qaranka ee soomaaliya jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud oo loogu diray si ay u xaliyaan beelaha ku wada dagaalamaya goobtaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la filayaa inuu kulamo la qaato odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelihii ku dagaalamay toddobaadyadii ugu dambeysay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago gobolka mudug haddii aanu wax iska bedelin sida uu yahay qorshaha safarka madaxweynaha ee gobolada iyo degmooyinka dalka soomaaliya akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhahay guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dan iyo dibadaan idinka haynay warkan warka xiga waxaan idin leeyahay
Oh,